kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare xamse oo ka hadlay guusha xulka qaranka soomaaliya xilli uu xalay casho sharaf ugu sameeyey etoobiya ciidamada dowladda oo maalintii saddexaad ku sugan deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe xukuumadda soomaaliya oo maalqabeennada soomaaliyeed ugu baaqday inay maalgashadaan dhulkooda wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay shir ku saabsan bandhigga siyaasadda qaran ee qurbajoogta iyo boqolaal ku dhimatay mudaharaad waa looga soo horjeedo xukuumadda iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin toddobiyo tobanka oktoobar sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xalay casho sharaf ugu sameeyey magaalada adisababa ee caasimadda dalka ethoobiya ciyaartooyda kooxda xulka qaranka toban iyo toddoba jirada ee ku guuleystay koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika ee sakaafa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay guushii maalin ka hor xulka qaranka dalka soomaaliya ay ka gaareen xulka yar ee koonfurta dalka suudaan
waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis wiilasheenna yararkaa waxay horseedeen hadda isku xilka dadka soomaaliyeed waxayna tusiyeen inay dadka soomaaliyeed walaala yihiin meel kastaba ha joogaan waxaan ogahay inay in badanoo ka mida taageerayaashu inay ka imaadeen halkan inay ka imaadeen inay qaarkood diyaarada ka soo qaateen jigjiga oo ay taageerayeen waxay ku tusinaysaa dadka soomaaliyeed inay yihiin dad walaalo ah oo wada dhashay oo ay ka dhaxayso dhaqan iyo dhiig iyo dhacaan intaba uu ka dhexeeyo oon meel lagu kala baxayn sidaas darteed ciyaartaan yar iyo guushaan yari waxay soo celisay iyadana dareen hore oo soomaalinimo oo walaalnimo oo jira bay dib u soo celisay marka ciyaartu waxyaabaha ay leedahay ayay ka mid tahay inay dadka midayso inay walaalayso yani dareenka qofka caadigaa markuu ka baxo waxyaabaha kale ee uu aada u dareemo xamaasadu kacdo waxaa soo baxa qofka naturkiisi wuxuu ahaabaa soo baxa marka inaad soomaali ahayd marqofka adhamoogtahay shalay dadku meeshay taagnaayeen xamaasada meeshay ka taagan tahay waxay ku tusinaysaa in waxaa kacay dhiigoodii
kooxda oo ciyaartii ugu dambeysay uga adkaaday kooxda south suudan saddex iyo hal ayaa waxaa maanta la filayaa inay koobka keenaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maalintii saddexaad ku sugan deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo ay muddo sannado ah maamulayeen xarakada al-shabaab taliyaha guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanle sare abshir maxamuud maxamed shataqi oo howlgalkan hogaaminayay ayaa dalsan uga warbixiyey tallaabada xigta xawaadley dhowr sano ku sugnaayeen waxaa maanta ugu yaan badneed marka imaanay dadkii shacabka iyo markiina soo dhaweed waxay noo sheegeen inayba adduunya dhanka warqabinba ay internet isticmaalin muddo shan sanaa markii islamarkiina markaan waxaan utagay qolada shirkada utagnay anagoo mataqaana saraakiil hadlaanay aan loo deeyo internetka si ay mataqaana i sheegeen u isticmaalaan ula socdaan mataqaana ay sheegeen waxyaabaha mataqaana ay sheegeen ka jiro mataqaana caalamka
waa garta inta badan waxaan ognahay ciidamada markii ay howlgallo qaadaan oo ay deegaan qabsadaan inay dib isaga soo laabtaan marka idinka qorshihiina muxuu yahay aniga qorshihin wuxuu yahay meel allaalo meeshay jogaan qodaayist inaan sii aadno inaan dib usoo noqono qorshaheena maahanba maadaama dadka nqadeen dad mataqaana ay sheegeen lagu fiirsa karin ummadda soomaaliyed dad lagu fiirsa karayba ahaanba sidooda banaad ay noqdeen baa halo mataqaana ay sheegeen aada u xun taliya yaa hogaaminayo ciidankan ciidanka waxaa hogaaminayay aniga oo ah taliyaha guutada saddexaad ee qaybta labaad qoraqoraay aagaas hadalay in mataqaana ay sheegeen oo ahayd meel aad iyo aad cadowga sheegeen qalidu ahayd inaan kula dagaalsano kana way kala kala wareegno waana kala wareegnay ilaahan waa mataqaana sheegeen qalabkooda ka baxay anagana ilaaha loo qudeeyey dadkii xawaaleyna maanta iyo iyo shalay waa kala duwan yihiin waxay ogaadeen inay dad dowladda soomaaliya iyo shacabkooda in u shaqeeyaan aadna waa soo dhaweeyey
waa gartay marka inta howlgalladu socdeen dhankiina wax khasaare ah oo idiin soo gaareen ma jirtaa
alxamdulilaahi waxaa lasoo gaaro male waxyaaba oo sheegayeen aday iska ciidan oo mataqaana haddaa dagaal gasho waa dhimashan waa imaanaysaa dhaawacna waa imaa waa imaanayaa waxaa ciidan loo yahnay in la dhinto dhaawacma waayo wax kalama jirin waa gartay marka tallaabada xigta xabaaley kadib oo aad qaadaysaan maxay noqonaysaa taliya
waxay noqon xabaaley ma ahan keligeed meel mataqaana sheegasaa la yimaada joogi doono dalka soomaaliya o dhan qabarintan joogta meel meesha joogaan ayaan aadi doonaa haddii ilahay raali ka noqdo
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan warka subaxnimo idaacadda dalsan xarunteeda dhexe magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay shir ku saabsan bandhigista waa soo bandhigista qaran ee qurbo joogta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay kulan lagu soo bandhigayay siyaasadda qaran ee qurbojoogta soomaaliya fikirka ugu muhiimsan oo ay wasaaradda ka qabtay iyo guud ahaan dowladda shirkan ayaa ahaa in la helo hannaan ama hab fududayn karo sidii laysugu hayn karo dadka dibadaha aaday si looga faa'iidaysto aqoontooda iyo kartidooda islamarkaana lagu dhiirigeliyo in ay maalgashadaan dalkooda hooyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda xogayaha joogtada wasiiro hore xildhibaano qurbajoog iyo marti sharaf kale ayaa kasoo qaybgalay shirka agaasimaha waaxda jaaliyadaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ibraahim guure ayaa bilowga shirka ka hadlay
in dadka soomaaliyeed ee diyaasbaraha ee dalka dibaddiisa ku ganacsada oo aan joogin dalkii ay baasaboorka ka qaateen joogay dal kale intay dal baasaboor ka qaateen dal kale tegay baasaboorka soomaaligaana haysta oo awood ku leh dalka ay joogaan ganacsi badanna ku leh in dowladda soomaaliya intay tagto dalkaasi la hadasho la yidhaahdo ha loogu ogolaado baasaboorkooda kale ee soomaaliga ah in ay ku ganacsadaan si magacii uu u noqdo magac somaali leedahay ganacsigii wadamo badan baa jira sida south africa oo kale iyo hadda sambia oo kale dadku waxay ku ganacsadaan baasaboorro kale marka in dowladdu ka shaqayso in baasaboorro la helo soomaaliga oo dowladdu ay iyadu siyaasadeeda arrimaha dibadda ee adduunku u madaxdatiin anaguna aan shaqaalihiina ku nahay laga shaqeeyo in dadku ay ku shaqaystaan baasaboorkooda soomaaliga si ay sumcaddii u huwanaadaan soomaalinimada xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya fawsiyo yuusuf xaaji aadan ayaa ka hadlay shirkan soo bandhigista siyaasadda qaran ee qurbajoogta soomaaliya
in diaasbara ay qayb weyn ka qaadatay dib u dhiska dalka gaar ahaan keena maaha xitaa dunidao dhan diaasbarahooda maadaama marka taa muhiim iyo muhiim ay dal walbo dunida annaga naga horreeyay ay u ahayd ayaa waxay qasab noqotay dowladda xukuumadda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda in ay lonji garayso somalia diaspora policy maanta halkan lagu daahfuro taasoo qayb weyn ka qaadan doonta oo u fududayn doontana in diaasbaraha soomaaliya isagoo dadaalaya haddana la jaheeyo oo uu waddada wanaagsan oo toosan uu u maro wasiir iyo wasaaradda oo dhan aad baa loogu baahnaa bolisigan aad baa loogu baahan yahay dadku in buuklet yaryar inta laga sameeyo weliba oo safaaradahana loo qaybiyo dalkao dhanna loo qaybiyo lana dadejiyo sharciyiintiisa aad iyo aad baa umahadsantiin qorshahan wuxuu dhiirigelin doonaa in aan fursad u helno platform dadkii lagu dhiirigelin kara dibadaha aaday qodobka labaad wuxuu noqonayaa annaka wasaarad ahaan ama waaxda sida gaarka looga hilsaaray waxay heli doontaa fursad ama priorities oo ay ka duulayso si isla mar ahaantiina ay u hagaan islamar ahaantiina ay wasaaraddu ama madaxda wasaaraddu ugula xisaabtanto waxyaabihii lagu ballamay mase la qorsheeyey wixii ka fulay iyo wixii u baahan in si gaar loo fiiriyo sidaa darteed marka ka wasaarad ahaan farxad gaarayn ayay noo noqonaysaa in maanta aan barnaamijkan soo bandhigno cabshir cumar jaamac xaruuse wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo gabagabada xafladda ka hadlay ayaa sheegay in shirkan uu fududeynayo aqoonta kartida iyo xirfadda qurba joogta in laga faa'iideysto siyaasadani waxa ay fududaynaysaa in aqoonta iyo kartida iyo xirfadda qurbajoogteenna waddanka lagu soo celiyo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga qurbajoogteennu waxay sameeyeen maalgashi ma joogaan cidla laakiin su-aasheennu waxay tahay iyagoo wax badan geliya waddankeenna imise ayaa inta qurbajoogteennu waddanka gelisaa ay ka tahay inta ay caalamka intiisa kala geliyaan tusaale dhow inta qurbajoogteennu ay wadamada east africa geliyaan ama afrikada dhexe geliyaan ama wadamada carabta geliyaan ama wadamada yurub iyo america iyo australia iyo asiada kaleba ay geliyaan boqolkiiba inteebay ka tahay inta ay geliyaan waddankeenna ma ay garan waayeen inay geliyaan laakiin uma aynaan samayn waxyaabihii ku dhiirigelin lahaa in ay hantidooda iyo aqoontooda iyo xirfadahooda ay waddanka keenaan sidaa awdeed siyaasaddan hadda aynu ka shaqaynayna maanta bilowga ahi waxa ay daboolaysaa firaaqaas ama in qurbajoogta maalgashigooda iyo iyagaba lagu soo dhiirigeliyo inay waddanka yimaadaan maal gashadaan ma aha keliya in fiisooyin la siiyo in la siiyo shatiyo laakiin ganacsigoodii iyo maalgelintoodii waxay u baahan tahay dammaanad
warkaas waxnimadan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho haatan waddanka iiraan kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in mudaharaadyada ka socda dalka iiraan ee looga soo horjeedo xukuumadda dalkaas inay ku dhinteen boqolaal qof oo ay ku jiraan caruur koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka mareykanka ayaa sheegtay in ugu yaraan laba boqol soddon iyo saddex qof oo ka mid ah mudaharaasha waa mudaharaadayaasha in la dilay tan iyo bishii sebtembar toddobiyo tobankeedii oo ahayd xilligii ay bilaabmeen mudaharaadyada ka socda dalkaas kooxda xuquuqda aadanaha ee harna ayaa sheegtay in soddon iyo laba qof oo ka mid ah dadka dhintay in ay da-doodu ka hooseyso siddeed iyo toban sano jir mudaharaadyadan ayaa si joogtaa u socday toddobaadkii shanaad kuwaas oo ka dhacaya qeybo kala duwan oo ku yaala guud ahaan dalka iiraan warkii aad ka dhageysanayseen dalsan akhyaari xilligan waa naga inta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel